golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta yeeshay kulan looga hadlayay dib u eegista xeerka mamnuucidda gudniinka fircooniga oo horey golaha ay u soo gudbisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xaquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan iyo labadiisa ku-xigeen iyadoo mudanayaasha kulanka jooga ay ahaayeen afartan iyo afar mudane xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay xeerka mamnuucidda gudniinka fircooniga si ay wax bedel iyo aragtiyo ay ugu sameeyaan mudanayaasha kulanka soo xaadiray ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xeerka iyagoo sheegay in ay u baahan yihiin wakhti ay kusoo akhriyaan si ay u saxaan waxyaabaha ay isleeyihiin waxuu u baahan yahay in wax laga bedelo inta badan haweenka iyo gabdhaha ayaa aada oga hadlaaya faa'iido ma u leeyahay haweenka jubbaland ama gabdhaha jubbaland iyo ma u lahayn taani waa midda la rabo in laga doodo oo laga fiiriyo diiniyan dadka reer jubbaland waa dad islaam ah boqol kiiba boqol islaam ah sunni ah marka xeerkan intuu kaga hor imaanayaa diinteena number one waa inaan ka fiirina tan labaad qawaaniinta caalamiga ah iyagana xagee uu ka wajahayaa tan ugu dambaysa waxaa waaye shuruucda dalka u taalla ee dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda jubbaland intuu haddana ka abbaaraya waxaan isleeyahay inta ugu muhiimsan oo ah inaan ka fiirina ay tahay intaas waay faa'iido ma u leeyahay haweenka reer jubbaland haa faa'iido waa u leeyahay haweenka reer jubbaland baarlamaan ahaan waxaan leenahay door doorka baarlamaanka jubbaland ee kaga aadan xeerkan maanta annagoo adeegsanayna annagoo adeegsanayna awoodda baarlamaanka sida qodobka soddoni koowaad xarfaha a iyo ba iyo ca ama si kale haddaan u dhiga a b c ee tasuurka dowladda jubbaland awoodaha baarlamaanka dowladda jubbaland u leeyahay annagoo kaashanayna kuwaas oo noo ogolaanayo qodobadaas aan soo sheegay inaan wax ansixinno inaan wax diidno nooc kasta awoodda annaga iska leh buuggaana loo qaybiyey oo xeerka gudniinkaa waa markii laga hadlahayo waa sharci sharcigu aadahayana waa maxamediyo waa sharciga madaniga awo madanigii in lagu saleeyo oo uu ku salaysan yahay yaa xaq ah midda markuu ku soo dhammaystiro oo completely la soo soxo oo ku soo dhammaystirmana midda lagu ansixinahayo waa sharciga madaniga awo
inaan soo akriyo balkii waxay ku kala duwan yihiin iyo kan waxay ku kala duwan yihiin inaan isku baaldhigno oo la soo akriyo yaa aniga ila fiican oo dib loogu noqdo anigu waxaan qabaa in waxba la dedejinin gudunka fircoonka iyo sunnada waan kala naqaanaa waxaa sunnaduna waa waxa diintu sheegaysa oo mataqaanaa ilaahay la sheegayo lagu dhaqmayo
si kastaba haatee xeerkan ayaa haddii baarlamaanka jubbaland ay ansixiyaan waxa uu noqon doonaa siyaasad lagu hago mustaqbalka haweenka iyo caruurta ee dhadiga ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland